Dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada ka samaystay ganacsiga ku salaysan geedka qumbaha gaar ahaan qeybaha loo adeegsado daawo ahaan taasi ayaa u noqotay il dhaqaale oo muhiim u ah dhalinyaro badan oo ka maaraya noloshooda iyo midda qoyskaba qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqaysata geedka qumbaha ayaa ka warbixiyey siday ugu shaqaystaan iyo faa'iidooyinka bulshadu u leeyahay waxaan ku soo qaadnaa xabadii shan iyo labaatan senti aan ku soo qaadnaa nus dollar aan gadnaa fahamka bulshada muddooyinkan ugu dambeysay aad buu u kordhay oo dhakhaatiirta u soo qoraysa oo maarata dadka caadiga ah xanuunada u soo qoraysa ayaa aad u badan aad bay u badan yihiin infectionka ka mid ah dhiikarka iyo tiifowga iyo waxaas dhan oo u fiican yihiin beerku u dhaqaa keliyaha dhagxaantu ka saaraa dhaqaale maasha allah ilmaha iyo reerka way ku filan tahay baniaadam baniaadam ma hoos tegaysid alxamdulilah awal dhabarkii aad waxaan u jiray dhowr maxta laba jeer dig feertay waxba laga soo sheegi waayo biicable la dhihi jiray micnaha micnaha hadda bajaaja wadaa ma ogtaa baash micnaha maanta waa ku dukaynaya micnaha caawada dhabar ku xunaatay baalkaa markaa cabtid dhabarkaada oo kale alxamdulilah faaidiisa boqolkiiba boqol waaye wax fiican waaye waa quud fiican oo ilaahay dalkeena noogu beeray nimca ilaahayna sii waaye dadka moogna waxaa laga kasoo warjiriye dhamasan oo kale aansan ganacsaday hadda waa maasha allah dadkan oo isla baradan kuulanka saymale inta jara u galni maasha allah dadkan oo isla baradan hat waaba wala ninka faa'iidaayo walna ka faa'iidaayo waalidkiina wala kasii sidaay beel waa gaarigaankan karadiisa waa aqoon soo gudide marka abadan jir ogila iska ganacsada hooyada iyo abee waa nooyin inta ay joogaan marka maalinta biilkooda waa iska fidhibna biilsha iska siiya aaday marka ti dhalinyarnimo ee jirta maanaa saasa ka hariifmay saasa iska qabaaka ilaa habeenka iska ganacsada maalinta iraabta subaxda kooya ilaa habeenka iska ganacsada baalda ma shaqadiis maasha allah walaanki oo wiilisha oo maanaa dhalinyarta waxaa fadis kuloobi mayn furo hadanta iska ganacsadaano
qumbaha waa mid ka mid ah geedaha hodanka ku ah faa'iidooyinka dabiiciga ah ee loo adeegsado siyaabo kala duwan sida daabo dhaqameedka quudinta iyo sidoo kale qurxinta jirka